waxaa issoo taraya qaylo dhaanta ku aadan gurmadka abaaraha soomaaliyeed si xilli ay caruurta ay abaartu saamaysay ay bilaabeen inay u dhintaan nafaqa daro qarabada maduubay hay-adaha caalamiga ee gargaarka iyo dowladda soomaaliya ayaa toddobaadyadii u dambeeyaba waxa ay ka digayeen in abaartu ay isu beddesho macluun gallaafata nolosha kumanaan qof hiba maxamed hudoon hiba nuura waxa ay ka mid tahay fanaaninta soomaaliyeed waxaana v o a ay kula soo xiriirtay si codkeeda ay markaas ugu biiriso qaylo dhaanta abaarta qadka telefoonka ayna igu warantay hibo bismillaahi raxmaani raxiim ummadda soomaaliyeed ee adduunyada idaylkeed afarteeda geesood aad kastaba ku noolow ayaamaha ad adag sidaad iskugu arxantaan buu idinku irsaaqaa ilaahayo aaya taliyayaalow waad ammaanan tihiin ha yeeshee ayaamahan ardigaan u dhalannay een ku soo ababnay ee ugubaadkiisu badnaa omos iyo ayax iyo odalulul iyo abaaro iyo colaadaa isku wada irkadayo uumi baa ka baxaya oo adhiga iyo geela iyo ishinka iyo awrtiiba markay laadeen ay eber noqotay xeradii iyo ay aabbe iyo hooyiyo ilmihii yaryaraanba mar wada uga teeyeen allahayow adiga awood lahoo amarkaagu fulaaye u irmaanee cirkaoo roobab lagu irwaaxoo arladoo dhan gaadha addoomahaaga kuadoomahaaga ku irsaaq intaa waxaan ku darayaa ubadkeenna oonka iyo gaajada guriyaashii engegeen ee oorintii kari waayey qaadhaan ehelnimo oo aan ku aamusiino isku soo ururiya wabilaahi tawfiiq ilaahu nooga faji waa mahadsan tahay hibo adiga waxaa tahay fanaanad weyn oo caan ah oo la yaqaano fanaaniinta iyo dadka magaca leh door intee leega ayay ka qaadan karayaan gurmadka abaaraha waxay ka qaadan karayaan dadka magaca leh oo dhan dee waa dad la garanayo oo loo soo joogsanayo markaa waayigelinta koowaad ba iyagay ku waajibtaa maxay qaban karaan wax badan bay qaban karaan dadkooda dhegaysanaya anigaa ka mid a adigaa ka mid a qaar badan oo kalaa ka mid a si gaaraa laynoo dhegaysanaya waxbaa laynaga maqli karaa waa gartay intaad xasuusato marka dhibaatooyin ay soo maraan bulshada soomaaliyeed sida abaaraha iyo cudurro sidee loo furdaami jiro wax looga qaban jiray wallaahi horta markan iyo markii isku mid maaha markii hore aynu dawladda xooga badan ahayn dee dawladdaa furdaami jirtay amar kastaa meel keliya ma kasoo dhici jiray halkaasunbaa lagu wada dhaqaaqi jiray waana la furdaamin jiray siday tahay baana loo furdaamin jiray hadda se labaatankii sannadood ee aan burburkii weynaa ka soo baxnay ee dowlad weliba tabarteeda wuxun bay taraysay laakiin dee halkii hore la gaari maayo ina kasoo wixii ka dambeeya de waan tabaraysanoo sidii hore ma nihin in halkii hore aan gaadhnaan ilaahay ka baryaynaa waa gartay waxaa tiri waa in aan dadka aan wacyigelinaa hadday noqon lahayd dhinaca suugaanta ma jirtaa mase ku muuqataa maadaama fanaaniinta badankood ay dalka iyo dibaddaba kala joogaan si kale oo ka baxsan dhinaca suugaanta oo aad ku kaalmay karaysaan islamarkaasina aad ugu gurma kartaan dadka abaaraha wallaahi dee kalba iyo shaqadu meel bay taagan tahay anigu waxaan u baydhay dhinaca wacyigelinta iyo suugaanta iyo dhinaceey hasaasaad og tahay waan iska dhacayay laakiin waxaan ku boorin lahaa in qoladay marka heesta hadday ku hore yihiin iyo hadday kuwii dambe yihiinba ka bandhigfaneedii inay sameeyaan halkaa iyaguna ka caawiyaan dadkooda
hibo maxamed hudoon hibo nuura ay taasi ahayd oo ka mid ah fanaaniinta soomaaliyeed khadka telefoonka ayna igu warramaysa